Dalxiiska waxa uu ka mid yahay ilaha dhaqaale ee ugu muhiimsan waxaana jira dalal badan oo ku tiirsan dalxiiska. Soomaaliya waxa ay ka mid tahay dalalka uu Alle ku manaystay deegaan ku habboon dalxiiska, kuwaas oo u baahan in la horumariyo si looga faa'iidaysto. Jubbaland waxa ay ka mid tahay marka laga hadlayo goobaha ku habboon dalxiiska ee ku yaalla Soomaaliya, halka ugu horreysa waxaana ku yaalla jasiirado ku habboon dalxiiska iyo goobo kale, waana halka ay ku kulmaan webiga Jubba iyo Badweynta Hindiya. Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska Jubbaland oo ka duuleysa horumarinta dalxiiska ayaa sheegtay inay wadaan dadaallo lagu horumarinayo dalxiiska, sida uu warbaahinta u sheegay Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska Jubbaland.
waxaan jeclaan lahaa inaan la wadaago ummadda jubbaland mise ummadda soomaaliyeed in jubbaland leedahay goobo dalxiis ku wanaagsan haddii ahaan lahayd xeebta haddii ahaan lahayd jasiirado aad u qurux badan dadkana ay danaynayaan webiyaasha jubba iyo daawo oo ayakana leh meelo oo dalxiis eh, bad iyo beri haddii ahaan lahayd iyo kaymo duurjoogta ay- ay ay joogto kuwaasoo dhowaan la filayo inaan wax badan laga qabto inta badan dadka kuma baraarugsano muhiimadda uu leeyahay dalxiiska inuu dalxiiska dhaqaale abuuri karo inuu dalxiiska kobcin karo arrimaha dhaqaalaha waddanka iyo iyo gaar ahaan iyo Ju- jubbaland inuu fursado shaqooyin abuuri karo oo dhammaan dadka u abuuri karo inuu horumarka kaabayaasha dhaqaalaha sida haddii ahaan lahayd beero dalxiis hoteelo casri ah iyo horumarka ganacsiga waa ogtahay dalxiisyaala inay imaadaan waa in diyaarada lasoo karaysto waa ayakana horumarka ay ay ay qayb ka tahay marka waxaan isleenahay waa waa muhiim in dadkii la wacyigeliyo in dadkii loo sheego dadka waxaa laga yaabaa inta badan in waxyaalaha kale ay dhagahooda ku bateen oo arrimaha dalxiiska een, wax badan xoog la saarin marka radio wam waa ku mahadsantihiin in arrintan aada ummadda ee dadka jubbaland aada usoo bandhigtaan si ay dowl- dadaalka dowladda ay uga qayb qaataan ay ay- ay nala fahmaan tusaale yaraan kusiin lahaa hadda haddaad fiirisid goobaha dalxiiska oo jubbada hoos kusoo badanayo yacni waxay qayb ka tahay fahanka inay dadkii ay fahmeen in een- een roolkii mise wasaaradda ay lahayd in inuu inuu muuqanayo Een, waa mahadsantahay een, waa runta baryahan waa barnaamijka qayb wasaaradda xataa qayb ka ah inay soo bandhigto een, quruxda dalxiiska ee jubbaland haddii jasiirada ahaan lahayd haddii bad ahaan lahayd haddii webi ahaan lahayd haddii wax walba ahaan lahayd oo arrimaha dalxiis ku saabsan inay inay soo bandhigto Een, waana rajaynaynaa social mediaha yacni feedbacka mise waxa falcelinta aan ka helayno dadka inay inay aada u- u wanaagsan tahay Een, qorshaha wasaaradda qorshaha wasaaradda waxay muhiimad siinaysaa arrimahan dalxiiska sidii kor loogu qaadi lahaa ay u horeysa xitaa xusidda inay xusto maanta maalinta dalxiiska ee ee adduunka laakiin annagana waxaa jiri doonta maalin dalxiis oo jubbaland oo insha allah la qaban doono